asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan khiyaaray meelaad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka sahanka raadiyaha degeystayaal barnaamijka sahanka maalin walba hadda oo kalead radio muqdisho ka dhegaysataan marka laga reebo maalinta jumcaha ah maantana waa halaaso taariikhduna waa saddex iyo labaatanka bisha nofembar oo ah bisha koob iyo tobnaad ee sanadka labaatan labaatan iyo koow khiyaaray qodobada aan barnaamijka maantay ku soo qaadi doonno waxaa ka mid noqon doona ilaa lix kursi doorashadooda oo ka mid ah golaha shacabka qaranka soomaaliyeed ee ka soo gala gobollada waqooyi ayaa maanta waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada muqdisho waxaan idiin haynaa xogwaraysi arrimahaasi ku saabsan dhanka kale guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa iyaguna waxa ay faahfaahin ka bixiyeen habraaca doorashada dalka afhayeenka guddiga doorashooyinka maxamed aadan safiina ayaan xogwaraysi aan la yeelana idiin soo gudbin doonaa waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan sar u kac aad u weyn ayaa laga dareemayaa qiimaha la kala siisto qudaarta iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah ee magaalada jowhar iyana warbixin ka hadlaysa amuurtaasi ayaan idiin soo gudbin doonnaa abaar saamaysay dadka iyo duunyada ayaa waxa ay ka jirtaa deegaanada jubbaland gaar ahaan meelaha ugu daran ee abaartu ay saamaynta adag ku yeelatay waxaa ka mid ah gobolka gado oo deegaano badan hoos yimaada ay dadkii xoolodhaqatada ahaa abaartu dhaafisay xoolahoodii barnaamijka ayaad iyana ku maqli doontaan biyo la'aan xoog leh ayaa iyana waxa ay ka jirtaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waana arrin la xidhiirta daahitaanka roobka iyo abaarta dalka ka jirta iyana warbixin ayaan idiin soo gudbin doonnaa taliska ciidanka booliiska ee magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay amro ku soo rogeen gaadiidka muraydaha madow markaasi ay ku dahaaran yihiin kuwaasoo markaasi xaalada amni darteed loo joojiyey barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kalood maqli doontaan dhegaystayaal xubnihii joogtada ahaa iyo hadba waxay nagu soo kordha muddada saacadaha ah ee soo socda ee barnaamijku hawada ku jirayo barnaamijka waxaa soo saartay maayadda maxuudiin dhiblaawe waxaa si wada jira u soo wada saaray maayadda maxuudiin dhiblaawe iyo weliba xamdi baraale dhinaca farsamadana waxaa si wada jira iyagana uga hagaya sawdo cabdinuur iyo weliba asli anna dabcan barnaamijkaan ila socodsiinaya dhegaystayaal barnaamijka intaynaan gudagelin aan ku daahfuranno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta ee rediyo muqdisho uu idinku tala galay gaar ahaanna barnaamijka sahanka oo aan ku daahfuranno heesaha waddaniga ah hadba waxaana noo soo qabtay mid ka mid ah heesahaasi oo uu ku luqaynayo fanaanka cabdirasaaq gaadaco miraha iyo habladhaca muusig ee heestanna waxaa iskale allahu naxariista waa miraha waxaa iskale maxamed cali kaariye habladhaca muusig ee heestana waxaa iskale daawud cali masxab waxay soo gashay rediyo muqdisho kii waxaana heesta halayskiisu yahay allahyow jid noo bixi allahyow jid noo bixi oo daafur u ah barnaamijkeena sahanka dhegaysi iyo maqal haboon
laga lunshen maxaa jira lagu habsaday jin iyo jaan talinaya maxay jidka naga lunshen jiidaan ku jiide dagaallo aan joogsanay maxay nala jiidameen jiidaan ku jiide dagaallo aan joogsanay maxay nala jiidameen siyaasadaan jahalahayn maxay xukun jecelayaan juhuradda u sida qabiil jardheer naga soo rideen siyaasadaan jahalahayn maxay xukun jecelayaan juhuradda u sida qabiil jardheer naga soo rideen allahayo ada jire ada jire allahayo ada jire jidno bixi allahayo jidno bixi allahayo jidno bixi baanu niri jidno bixi allahayo jidno bixi allahayo jidno bixi baanu niri balmaynta nabadda jecel midnima jeelka u qabtaa intay jidka wada maraa balmaynta nabadda jecel midnima jeelka u qabtaa intay jidka wada maraa dhanta u soo jeesadaan dalbaas jeedaaliyaal soomaali jiraabkeeda wada dhanta u soo jeesadaan dalbaas jeedaaliyaal soomaali jiraabkeeda wada siyaasadaan jahalahayn maxay xukun jecelayaan juhuradda u sida qabiil jardheer naga soo rideen siyaasadaan jahalahayn maxay xukun jecelayaan juhuradda u sida qabiil jardheer naga soo rideen allahayo ada jire ada jire allahayo ada jire jidno bixe allahayo jidno bixe allahayo jidno bixe baanu nidhi jidno ayo jidno bixe allahayo jidno bixe baanu nidhi jidno bixe allahayo jidno bixe allahayow jid noo bixi ayaa heeskaasi halkudhigiisu ahaa cabdirasaaq gaadaca codkiisa macaan inagu soo gaarsiinayey waxaanay ahayd marihii abwaan maxamed cali kaariye habdadhaca muusig ee heeskaasina waxaa isku duway allaha u naxariistay daa'uud cali masxab waxaana radio muqdisho ku soo xarootay bishii maarso lix iyo labaatankeedii kun iyo sagaal boqol iyo afar sagaashankii dhegeystayaal barnaamijkaanu sii gudagelaynaa markana waxaanu eegi doonaa doorashada ilaa lix kursi oo ka tirsan golaha shacabka qaranka soomaaliyeed ee laga soo doorto gobolada waqooyi ee dalkeenna ayaa maanta waxa ay ka dhacaysaa magaalada muqdisho qabanqaabadii u dambeysay ayaa hadda socota hoolka doorashada oo ay ka dhacaysana aad baa loogu soo ururayaa waxaanan jeclaystay markaasi inaan waxyar dabadeed idiinla socodsiino howlahaasi sida ay ku bilowdaan oo aan toos idinku duwi doono waryaasha iyo weliba farsamo yaqaanada halkaasi inoo jooga hase ahaatee waxaan ku bilaabayaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen habraaca doorashada dalka oo sida muuqata markan si rasmi a loo guda galayo afhayeenka guddigaasi doorashada ah waa maxamed aadan safiina oo waraysi siiyey warbaahinta qaranka ayaa arrintaas faahfaahin ka bixiyey isaga oo habraacaasina ku sheegay warayskaasi uu radio muqdisho siiyey afhayeenka oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu ku bilaabay
walaal doorashadii dalku meel aad iyo aad u qurux badan bay maraysaa waxaa socda oo soo gobogoobay diiwaangelinta kuraasta qaar muxuu ahaaye somalilan waxaa socota diiwaangelinta kuraasta qaar shantii kursi ee galmudug oo ay isu soo diiwaangeliyeen ilaa hadda koob iyo toban murashax lixdii bay ku ekayd laakiin guddiga doorashooyinku wuxuu soo saaray warqad odhanaysa in beritoola loogu daray marka maalinta berito ah waxaa soconaysa haddana qabashada araajida murashaxiinta in allaaliya intii danaynaysa ee kuraastaa shanta ah xaqa u leh sidoo kale waxaa socota koob iyo tobankii kursi diiwaangelintii ergada iyo diiwaangelintii murashaxiinta ayaa ka socota magaalada baydhabo ee kuraasta southwest hadda alxamdulilahi rabbialcaalamiin galabta waxaa soo gabagaboobay diiwaangelinta doorashada ee somalilan isla beri toolana doorashadii baa loo dhaqaaqay hadii ilahay rabo waayahay waa maasan tahay marka la fiiriyo hadda nidaamka ay ku socdo doorashooyinka iyo sida ay yihiin waxaad shaacayseen in habraacyada doorashadada ay ku socdaan si gaara qoraal ku qorteen bartiina twitterka si gaara qoraalkaas muxuu ugu saabsanaa habraaca doorashadase haddii aad shacabku samee u cadeysid muxuu yahay hadda lagu socdo habraaca doorashada waxaa jirtay in sagaaliyo tobankii ogost guddiga doorashooyinka heer federaal uu habraac soo saaray habraacana baraha bulshada iyo ummadda soomaaliyeedba aanu la wadaagnay habraac runtii shuruudiisuna ay adagtay baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa qofka murashaxa shuruud adag lagu xidhayay taliyaasha ciidamada iyo mas-uuliyiinta agaasimayaasha iyo safiirada danaynaya kuraasta laakiin habraacaas waxaa la laalay labaatankii ogos isla ogost shirkii madasha wadatashiga qaranka habraac cusub ay soo saareen baa jira kaasaa lagu laalay kii baana dalka lagu shaqaynaya habraaca madashu ay soo saareen wuxuu u furayaa dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed inay ka qayb galaan doorashada oo si ay furan ay uga qayb galaan walow xil kasta uu hayo waaya waa gartay maadaama hadda dowlad goboleed intooda badan doorashooyinka ay bilaabeen oo kuraastii hordhaca ay soo saareen weli dowlad goboleedyada qaarkood sida puntland iyo jubbaland ayaa la sugaya oon soo saarin maxaa qorsho ah ama wadahadala xaggee wax u marayaan dowlad goboleedaas iyaguna haddaa ka war haysaan runtii jubbaland puntland iyo hirshabeelle saddexdaa maamul goboleedba way dhiman yihiin waxaanu fariin halkan uga diraynaa mas-uuliyiinta iyo guddiyada doorashada ee maamul goboleedadayadaas inay sida u dhaqsiyaa badan le ay soo gudbiyaan runtii waa diyaar siday noo sheegeen dufcado waaweyn oo lagu farxana ay soo gudbin doonaan haddii ilahay rahdo waayahay doorashada aan usoo laabano gobolada waqooyi ee biro dhacaysa maxay tahay doorashadan kuraasta biro la qabanayana imis ay yihiin runtii lix kursi baa doorashadooda la qabanayaa beritoole kuraasta qaar way isku sidkan yihin oo way ka fudud yihiin runtii doorashooyinka kale maadaama saddex iyo saddex ama laba iyo saddex ay iskugu xidhnaan yihiin oo ay doorasho wadagelayaan marka ergooyinkuna way noo fudud yihiin shaqaduna meel fiican bay noo maraysaa isla beritooleba haddii la helada lix xildhibaan oo kale ayaa ku soo biiri doona labadii hore u soo baxay waaya ergooyinka way noo fudud yihin markaa ladaa ma waxay yihiin ergo isku sidkan oo labada kursi ama saddexdii kursiba hal erga ay dooranayso ha waa sidaa halkii ergo ayaa laba kursi iyo saddex kursiba dooran karaya waaya sidii dhacda doorasho labadii kursi ee hore nacam waayahay afhayeene marka la fiiriyo doorashooyinkan gobolada waqooyi hadda iyaga bilow noqday laba kursi hore lasoo doortay hadda lix kursi aa lasii dooranayaa maxaa ay somalilan doorashooyinkooda uga degdegsiiman badan yihiin ama loogu horqabanayaa oo dowlad goboleedyadii aan lahayn laaya hadda runtii waa fadli ilaahay gaar u siiyey baan filayaa waanay dadaaleen khilaafkoodiina markii horey soo dhamaystay baan jeclahay oo odayaashu khilaafkooda in badan uu soo jiitay ummadda soomaaliyeed kasoo wada warhaysay waanay soo dhammaatay imankana doorashay diyaaru yihiin shaqadiina way nala shaqaynayaan runtii maamul dar- maamul goboleedada kale wax khilaafoo ka jiro oon ogahay ma jiro laakiin waxaan rajaynaynaa iyaguna in caqabadaha jira ay iska horweeciyaan oy doorashada bilaabaan haddii ilaahay ilaahdo waayahay doorkiina la xiriirta doorashooyinka maadaama idinka hirgelintii guddiga federaalka aad tihiin eh, ay- inta badanna doorashooyinka ay qabanayaan heer state ama dowlad goboleedyada qaarkood eh, hadda wada shaqaynta idinkala dhexeysa ee doorashooyinka golaha shacabka iyo sida wax u socdaan xaggee wax marayaan hadda oo wada shaqayntiin runtii laba guddiyadu waa laba farood oo gacan ku wada yaala annagu waxaan nahay guddiga hirgelinta iyaguna waa guddiga maamulka shaqadayadu shaqo joogtaa baan leenahay annaga shaqadayadu waa shaqo heer federaala oo dalkao dhana iyaguna waa heer deegaan oo maamulka ayay ka dhex shaqaynayaan meel fiican baanay noo maraysaa gacmooda jir baanay wax ku qabtaan meelna waanu wada jeednaa alxamdulilah rabbi Waayahay, alcaalamiin hadda maadaama doorashooyinka ay bilowday intooda badan eh, mis leedihiin xilligii loogu talagalo oo dhammaadka december waa lagu dhammaystiri karaa doorashooyinka aad iyo aad baan u rajaynaynaa qaybka ilaahay baa og laakiin taanu ku tala jirno afar iyo labaatanka disembar insha allah inay noogu dhammaato hadday kasoo horeysana alxamdulilah rabbi alcaalamiin waayahay meelaha qaarkood waxaa leeyahay waxaa ka jira tabashooyin badan eh, ama xaalado kala duwan oo doorashooyinka aan lagu qaban karin Eh, weli ma labadii deegaan doorasho ee loogu heshiiyay ay doorashooyinku ka soconayaan mise isbedel kalaa jira runtii de labadii deegaan doorasho weeyaan dad badan baa aad iyo aad intaa u niyeynaya inay bedelaan laakiin lama bedeli karo waa heshiis siyaasadeed toddobiiy tobankii sebtembar baarlamaan baa u codeeyey baarlamaan fadhiisto oo codkaa ka noqda mooyaane lagama noqon karo marka doorashadu maamul goboleed kasta labadii deegaan doorasho ayay ka dhaqacaysa haddii ilaahay idhaahdo waaya dhinaca amniga markaa fiirino guddiga amniga doorashooyinka ayaa iyaguna eh, idinla shaqaynaya oo maadaama laba guddi ay yihiin guddi amni iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka Eh, goobaha amniga la sugayo doorashooyinkuna inta ogaalkaaga maxaa kala socotaan runtii amniga doorashada waxa gacanta ku haya guddiga amniga doorashada ee hoos yimaada ra-iisul wasaaraha meel fiican bay shaqadu u maraysaa dhammaan goobihii lagu qabanayay doorashada hadday tahay hoolal iyo hadday tahay huteelo iyo hadday tahay teendhooyin loo diyaariyey amnigooda iyaga gacan buuxa ku haya runtii meesha la yidhaahdo in eh, eh, dhammaan goobahoo dhan si kaleera ay amnigoodu u sugan yahay ilahay idinkiina horaan uga sii soconayna waayaha Eh, afhayeene maadaama eh, guddiga doorashooyinka federaalka iyagu ay shaqo badan u taalo eh, xildhibaano badanna hadda la sugayo in eh, la dhammaystiro islamarkaana la doorto Eh, maadaama guddigii federaalka aad tihiin ma isleedihiin hadda doorashooyinkan qaabka ay ku socdaan waxay ka dhaqsiya badan yihiin kuwii lasoo dhaafay ee aqalka sare runtii doorashadu marka muxuu ahay aqalkii sare waxa gacanta ku hayay maamul goboleedo madaxweyneyaasha maamul goboleedada culayska ugu badan la saaray eedda ugu badanna iyagay ku dhacaysay hadday lala daahayo haddii lala soo dhaqsadaba iyaga intay xalinayeen beelaha dhexdooda iyo tabashooyinka ay muddada dheer inta hale ku soo jiidatay doorashadu laakiin markay furan tahay ee wejigeedu furan tahay ee guddiga doorashadu albaabada u furay dhammaan murashaxiinta dhaqsiya yeelanaysaa haddii ilaahay idhaahdo Uwa.
maanta waxaa isdiiwaan geliyey hal kursiyo kuraasa somalilandna toddoba murashax ayaa isu diiwaan geliyey oo tartanka ka wada qayb geli doona wareeg labaad iyo wareeg saddexaad ayaa loo baahan doonaa haddii doorashadu saa ay kusii socoto Een, dhammaan murashaxiinta u tartamaya kuraasa oo dhan markay u furan tahay aad tidhaahda albaabku wuu furan yahay runtii way ka dhaqso badnanaysaa tii muxuu ahay aqalka sare doorashada aqalka hoose waxaan rajaynaynaa inay kusoo gabagabowdo afar iyo labaatanka disembar haddii ilaha ilaahay waayahay Eh, doorashooyinku dhibaatooyin badan iyo xagaxagasho badan ay leeyihiin eh, afhayeene Eh, sidaan ognahay doorashooyinkii lasoo dhaafay tabashooyin badan way jiri karta xilliga qabashada guddigu ha ugu badnaatee intee gaarsiisan tahay daahfurnaanta aad ku qaban kartaan doorasho xor iyo xalaal ah runtii maan ma- waxaa la yidhi maan rag waa wada mudacyo rag wada damac buu leeyahay bulshada soomaaliyeed maanta wada siyaasi bay noqotay aqlabiyaddii boqolkiiba toddobaatan ka badan baa ayaa danaynaysa siyaasaddii oo aad u hadal haysa qof kastaa maslaxadiisa dad badan baa waxaa jira maslaxadiisa markuu ka dhex waayo inuu wixii dhaleeceeyo ama uu ceebeeyo sidii doorashadu ay u dhacday maalan soomaalidu waxay ku mahmaadaa cadow ku cunay ama ku ciideey bay dadka qaar yidhaahdaan marka waxaa jirta wixii cabasho ah ee xaqiiqo ah waanu anagu xalinaynaa haddii ay xalkaas nala dhaaftana guddi khilaafaad baa loo sameeyey oo koob iyo labaatan xubnood ka ko- ka kooban marka waxaan rajaynayaa sid cadaalada oo daah furan baan anagu ku wadnaa wixii tabasho ee ka yimaadana waxaa loola gudbaya guddiga khilaafaadka waayahay dowlad goboleedyada qaarkood kuraas tiro badana taallo oo xildhibaana golaha shacabka ah ee koonfur galbeed oo kale waa dowlad goboleedka ugu kuraasta badan golaha shacabka marka laga hadlaayo Ee, maadaama kuraasi fara badan ay taallo sidee suurtagal ku tahay in labadii toddobaadba ama toddobaadkiiba ee, saddex kursi ama shan kursi ama lix kursi ay yidhahdaan waan qabanaynaa iyadoo aysan jirin isdaba socod toosa oo doorashooyinka la xiriira runtii maamul goboleedyadu dee kuraastaas waa kuraastoodii waa deegaankoodii deegaankii baa lagu qabanayaa iminka maamul goboleedka south west baad usoo qaadato tusaale koonfur galbeed koob iyo toban kursi bay ku dhawaaqeen koob iyo tobankaa kursi haddii isbuucan ay ku soo dhammaato diiwaangelinta iyo tobabarka ergadu ay doorashada qabtaan laba maalmood ugu yaraan ay ku qabtaan isbuuca kusii xigtaba toban kalaa ku xiga isbuuca ku xigtaba toban kalaa xiga sidaas hadday ku socoto muddo soddon maalmood ka yar bay kusoo dhammaanaysa haddii la waayahay helo.
siyaasiyiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin in kuraastan ay yihiin kuwa tafaariiq u socdo oo marba hal ama laba lasoo tuurayo qaarkood ama yidhahdaan sida weeftada oo kale hala soo tuuro kuraastan guddiga doorashooyinka maxaa kaga qorshaysan mar hadday doorashooyinku bilowdeen Ee, ma cadaadiskiina ma sii wada doontaan oo la xiriira in doorashadu aysan kala go-in oo toddobaadba ama toddobaadka xigaba aan lasoo saarin laba kursi ama saddex kursi si aan loo dib u dhac kale uusan ugu imaan doorashooyinku in sha allahu tacaala guddiga doorashooyinka waxaa noo hadafa inaanay doorashadu kala go-in ee sidaa ku socoto siyaasiyiintana waxaan leeyahay qeybka ha ka hor dhicina iska suga insha allahu tacaala qeybka waxay noo qarsoon ilaahaybaa og annaguna waa dadaalaynaa idinkuna nala dadaala bulshada soomaaliyeedna ha noo soo ducaysaan leenahay
waa xagan dhegaystayaal barnaamijkii sahankaad dhegaysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyaddana waad kala socotaan weliba si toosa ayaad barnaamijka hadda u dhegaysanaysaan dhegaystayaal eh, waxaa wararka naga soo gaaraya hoolka ay doorashadu ka dhacaysa oo ay sheegayaan inay bilaabantay howshii doorashada eh, lixda kursi ee gobolada waqooyi ka tirsan eh, markaasi ku- eh, loo tartamayo una tarta ama markaasi ilaa kow iyo toban ruux ay ku tartamayaan si ay markaasi uga mid noqdaan eh, ka mid noqoshada aqalka eh, golaha shacabka qaranka soomaaliyeed wixii ka soo kordhana waanu idiin soo gudbin doonaa mar walba Eh, dhinaca kalena dhegeystayaal sidaad ka warqabtaan wadanka abaar xoog lahaa ku dhifatay meelo badan dhibaato weyna ka taagan Eh, xoololaydii xoolihii ayaa ka le'day dad baa dhimanaya intaa dhibaatooyin fara badan ayaa gobolada dalka laga soo sheegayaa iyadoo waxgaradka iyo mas-uuliyiintuna ay intaas ku baaqayaan in ay soomaalidu isu gurmato oo dadkaasi lamas- la samato bixiyo meelaha abaaraha aadka ugu bacan ay ka jiraan waxaa ka mid ah gobolka gedo oo lasoo sheegayo ilaa shan ruux inay u dhinteen haraad iyo diihaalka ka dhashay abaarta dhulkaas ku dhifatay afhayeenka maamulka gobolka B- B- gedo oo lagu magacaabo cali yuusuf cabdulaahi ayaa radio muqdisho uga waramay
aad baa u mahadsantihiin Een, gobolka gedo xaaladiisa abaarta aad bay u culus tahay Een, sanadkan keliyana maaha abaarta abaartu way soo taxnayd saddexdii sano u dambeysay gobolka gedo roob kama da-in wanaagsan oo dadka iyo dunyada anfaco Ee, roobabkii da-in waxay ahayn kuwo aada u yar marka loo fiiriyo ee, roobabkii hore u da-i jiray abaartan waxaa ay la mid tahay abaartii dhacday ee labadii kun kow iyo tobankii taasoo macluul daahsan ku sababtay guud ahaan dalka soomaaliyeed gaar ahaan koonfurta barakacyaal badan ay ka dhasheen oo sababay in gobolka gado degmada doolow xarumo waaweyn oo qaxootiyeed laga furo sida xerooyinka kabaase iyo xerada qansaxley Ee, sidii oo kale hadda roobka ee, iyo xaaladda abaarta iyo daaqsin la-aanta ee ka jirta gobolka way ka daran tahay tii labada kun kow iyo tobanka waxayna la mid tahay ama ku dhowdahay abaartii dabadheer ee, toddobaatameeyadii dalka soomaaliya ka dhacday taasoo dadka soomaaliyeed dowladdii xilligaas jirtay ay kasoo daadguraysay goobihii ay ku sugnaayeen ayaga iyo xoolahooda ayadoo diyaarada iyo gaadiidba la isticmaalayo maanta waad og tahay dowlad awood leh oo soomaaliyeed oo awoodda in abaartan ay wax ka qabato oo dhaqaalo ay ku kafargarayso haysana ma jirto dalkiina wuxuu ku jiraa xilli doorasho waxaa kaloo og tahay xaaladda amniga dalka in ay liidato cadow kale gobol dalka uu joogo Eh, guud ahaan gaar ahaan gobolkan waxaa dagaal eh, baahsan ku hayo oo wadooyinkiisa qaybo ka mid ah gooyey oo dadkii xataa eh, reemiyiga ahaa dhibaato kale kusii hayo ururka ugus ama argagixisada al-shabaab kuwaas oo iyaguna dhibaatadii qayb ka noqday deegaanada abaartu ay saameysay ee gobolka gado way sii kala daran yihiin Eh, laakiin meel meel dhaanta ma jirto hadday ahaan lahayd gooraar hadday ahaan lahayd shawaay hadday ahaan lahayd daawo hadday ahaan lahayd jirharo Eh, gobolka qaybihiisa kala duwan oo dhan abaarta way saamaysay Eh, waxaa jira barakacyaal kusoo qulqulaya degmooyinka Eh, degmo walba waxaa soo gaaraya dadka miyigaha oo xoolaha ay kasoo dhammaadeen Eh, boqolkiiba toddobaatan xoolihii dadkii reer miyiga ahaa way dhammaadeen geelii iyo lo-dii iyo arigii Eh, boqolkiiba soddonka soo hartayna waa wax aan kici karin ama aan socon karin oon gaari karin meel ay ciirsadaan oo la geeyana ma jiraan Eh, beero eh, xataa caws looga soo gado ama bal ma jiraan Eh, dalalka dariska ah sidoo kale oo loo baxsan jiray abaartu way saamaysay oo iyaga laftirkooda xuduudahooda meel kale oo la aadayo ma jirto Eh, gobolkaani xaalada halis ah ayuu ku sugan yahay wuxuuna u baahan yahay kaalmo ilaahay marka koowaad iyo roob waayo ilaahay gacantiisa unbaa deeqi karta gobolka kada xaalada ka jirta kaafin kartana Eh, dadka soomaaliyeed oo dawladda ay ugu horeyso oo mas-uuliyiinta dalka qaaday oo maanta doorashada ku mashquulsan doorasho wax ka daran ayaa jiro dadka ayaa dhammaanahayo yaa la dooranhayaa hadday dadka dhammaadaan yaase wax dooranaya hadday dadka dhammaadaan doorashadan lagu mashquulay oo waktiga lagu luminayo juhdiga intii focuska laga soo joodiyo diiradda in la saaro xaaladda abaarta gobolka iyo guud ahaan dalkaba ayaan codsanaynaa waxaan kaloo eh, baaq u dirnay annaga laba maalin ka hor hay-adaha qaramada midoobe ee kaalmeeyo eh, dadka dhibanayaasha ah ee dhaqaalaha hayo iyo kuwa eh, kuwa kale ee internationalka ah iyo kuwa maxalliga ah intaba in waxay ahayaan aysan la daahin Waa gartay, Eh, dadka adkayaana marka- dhamaadaan in wax lasoo gaarsiiyo annaga Waa- uma aragno kaalmo waa gartay waxaana marka codsanayna wixii dadka loo hayo in hadda lasoo gaarsiiyo waa garta marka ee, abaarta ugu badan ee gobolka gada ka jirta oo dadku ay ka barkacayaan ee xoolihii ka dhammaadeen ma deegaanada ee magaalooyinka hoos yimaadaan mise xitaa magaalooyinka biyo-la-aan ayaa ka jirto ee dhanka kale ka maamul ahaan idinku maxaa tallaabahood qaadeen marka laga soo tago dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland annaga maamulka eh, gobolka gado eh, tallaabooyin ayaan qaadnay waxaan samaynay isku tashi bulsho eh, maamulka eh, dhaqaalo gooni ah iyo budget iyo miisaaniyad uu ku shaqeeyo ma haysto maamulka eh, bulshadiisa ayuu marka horeba wixii uu ka qaado oo ugu shaqayn jiray bulshadiina waxaba ma haysato Eh, wadooyinkii iyo gaadiidkii canshuuraadka ayagana way go-een oo gaadiidkii ka imaan jiray dhanka wadada muqdisho soona gaari jiray eh, deegaanka gobolka gado Eh, ganacsigii iyo canshuuraadkii la heli jiray oo bulshada wax loogu qaban lahaa wuu ka wareegay maadaama canshuurtii ay ku kordhiyeen ururka al-shabaab eh, way ku adkaatay in ay eh, wadadan dhexe eh, mataqaanaaye muqdisho ilaa gobolka gado soo gaarto in qaybaha shabaabka ay uga soo yihiin canshuurtaas ay xamilaan way ku adkaatay koonfur galbeed iyo gado uu ganacsatadii way la kulmeen annaga waan dhinnay canshuuraadkii laakiin gaadiidki way xamili waayeen sidaa darteed waxay u wareegeen gaadiidkii ganacsiga Waa gartay.
gobolkeeda keeni jiray dhankaa iyo wejaale Afyaane marka- ganacsi ay ka yimaadaan oo etoobiya ah marka ganacsigii maadaama halkaas uu wareegay Mm.
dhanka etoobiya soo mara annaga marka eh, go-doon ayaan ku jirnaa laakiin waxaan samaynay ka gobol ahaan iyo maamul ahaan in aan dadkanagii wax ururino eh, isxilqaan samayno eh, meelaha dhadhow oo wax gaarsiin karno iyo baahiyaha yaryar oon dabooli karnana ama biyo dhaamin ha noqoto ama raashin ha noqoto wixii yaroon awoodno inaan bulshada gaarsiino laakiin baahidaani mid annaga ka gobol ahaan aan kafargarayn karno ama awood aan u leenahay ma aha dowladda Waa soomaaliya gartay, xataa kafargarayn karin afyaani marka ee, waxaa la sameeyey guddi abaaro oo jubbaland ah guddigii meedi soo gaareen waxaa jirta qiimeyn la sameynaya oo ku saabsan ee, abaaraha ee, gobolka ka jiro ee, dhanka kale waxaa jirta in al-shabaab dadkii dhibaato ay ku hayaan oo ganacsasadii aysan wax gudbin karin ee, galo waxaa jooga ciidamo waxaa ka jira maamul ee, maxay tahay waxaa hadda ku- ee, keenay al-shabaab in- dhankaan gada maahan dhanka ay wax kasoo gudbi lahaayeen waa wadada muqdisho ilaa iyo soo xiriirisa gado dhankaas way meesha wadada ay dhibka oga hayaan laakiin gudaha gobolka degmooyinka waa xor wey annaga bulshada wax waa gaarsiin karnaa waa gartay laakiin meelo way jiraan yaryar oo kooban oo ay joogaan laakiin taas waxaa ee, weeye xaaladda amniga waan ku filannahay wax dhibaa kama taagno dhanka hadda arrinta kale ood ka hadasho guddiga jubbaland aad leedahay jubbaland annaga annagaa ah jubbaland kaleo annaga aan aqoonsan nahayna ma jirto gobol ahaan nimankaa kismaayo laba degmo ay xukumaan annagana toddoba degmo iyo afar deegaan ayaana hoos timaado annaga guddi gobol oo gobolka gada ayaan samaynay kaasaana shaqaynayo guddiyo degmooyin oo abaaraha iyo gurmadka ahna way jiraan kuwaasna way shaqaynayaan laakiin guddi kaleo annaga nimankaa a sheegaysa ay soo magacaabeen oon aqoonsannahay noola imaan kara nala shaqayn Waa kara gartay.
agtanadana wax ka qaban kara ma jiro waxa wax Eh, lugsanayo arri- oo magaca ku qaraabanaya gobolka waa iyaga mana ka aqbalayn in gobolkan hore ay u lumsadeen ee haddana baabi'iyaan wax yaroo ku haray waa gartay marka arrinta aqoonsiga iyo iyo taasi waa dood kale oo ku saabsan wax siyaasad ku saabsan laakiin hadda waxa dhimanayo waa bulshadii ee, dhibaato ayaana jirta ee, idinka ka maamul ahaan abaarta ka hor wax amni darro ku saabsan ama dhibaato ah oo go-doon ku saabsan oo dadku inaysan raashin gaari karin oo na soo gaarin ma jirin hadda maxaa keenay in raashinka maa walaal waxaan ka hadlaynaa ee, ee, gargaarka ee, waxaan ka hadlaynaa ganacsigii gobolka imaan jiray ee, wadadan dheer ee muqdisho ee, a- shanta boqol oo kilomitr ku dhow nimanka shabaabka ayaa ku kordhaya canshuurta annagana ma maamulno wadadaas gada ahaan waxay soo waxay hoos timaadaa qayb ka mid ah koonfur galbeed bay majoritigeeda hoos tagtaa ee, iyo muq- maamulka gobolka banaadir annaga waxaa naga soo gashaa afartan iyo shan kilomitr afartan iyo shantaas kilomitr gaadiidka hadduu soo gaaro annaga waa amnigiisa waa sugi karnaa laakiin inta ka koraysa shabaab canshuur kusoo rogeen gaadiidkuna ma ahan dekeda gobolka gado kuma taalla alaabta laga soo qaaday waa gartay marka ah, taa wey amni darradaan kuu sheegaya laakiin annaga amniga gobolka gudihiisa ah wuu sugan yahay waana la gaarsiin karaa goob walboo ka mid ah deeqaha iyo gargaarka laakiin ganacsiga ayaa xaggaas ka go-an waa gartay oo caqabad dhinacaas ka jirta weyaan waa gartay marka ugu dambeyn ee, ee, ka maamul ahaan maxay tahay waxa ee, gu- baaqa ku saabsan arrintan ee, si ee, bulshada wax loo gaarsiiyo ee, adigoo mahadsan walaal annagu baaqa aan dirayno waa baaq bini aadamnimo waa baaq soomaaliyeed waa baaq muslim waa baaq aan u baahnayn in mataqaanaaye hadal keliya looga jawaabe action iyo ficil u baahan dawladda soomaaliya una baaqa naga ku wajahan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu u dhaartay oo ilaahay hortiisa oga dhaartay inuu ummadaasi soomaaliyeed uu mataqaanaa wax u qabanayo baahidoodana wax ka qabanayo aakhari adduun isaga wax laga su-aalaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda sidoo kale labadoodaba waxaan leenahay war dadkii gobolka gado waa dhammaadeen haddaad reer gado wax u qabanaysaan gado berri waxaan kagama baahana maanta waxaan kaga baahan tahay ee shacabkiina kaaliya badbaadiya shacabkiina kaaliya wax u qabta dhaqaalaha iyo akawntiyada dawladda dhaqaalaha ku jirana ha lasoo fasaxo dadkana baahidooda ha la harqiyo gurmad aan kala go' lahayna u fidiya taasaanu leenahay madaxda dan kale hay-adaha qaramada midoobay kuwa kale caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo dadka soomaaliyeed ee waxaystay shirkadaha ay ugu horeeyaan hormuud dahabshiil iyo amal iyo kuwa kale waxaan leenahay dhammaantiin dadkiina u danqada wax la soo gaara qurba joogta waxaan leenahay iyo dadka soomaaliyeed ee ilaahay xoolaha siiyey war dadkiina usoo gurmada war gobolka gada xaaladiisa meel halis ayay maraysaa meel laga aamusi kara ma joogto war waxay joogtaa meel maanta ay- hawrtii dadka ay gaadiidka ay raran jireen kareetooyin lagu qaadayo ayagii ama gaariyaal waxay maraysaa meel la arkay dad kareetooyin lagu soo qaaday oo lasoo daadgureeyey markii la keenay meeshii la dejin lahaa oo barakacayaasha ayagoo meyd ah in la arkay waxay maraysaa in saddex qof oo walaalo ah oo ceel biyo u doontay intii ceelkii biyihii ay ka dhammaadeen oo ceelkii uu sumoobay oo biyo wasaq ah oo ay- ay ku hareen biyihii ayagaa inay ku dhinteen oo hooyadood ceelkii ay kor fadhiistay iyadoo hooynayso waxay maraysaa meel dhallaankii ay dhammaanayaan waxay maraysaa meel waayeelkii uu daadanayo waxay maraysaa meel aan laga aamusi karin fadlan fadlan fadlan u soo gurmada u gargaara gacan u fidiya ilaahay ayaa ayaa gargaar leh dhaaqa aan dirayna waa intaa
afhayeenka maamulka gobolka gedo ayuu ahaa cali yuusuf cabdulaahi oo sidaad maqlayseen eh, ka qaylo dhaaminayay dhibaatada abaarta sidaas si lamid ah abaartu meelo badan dalka ka mid ah ayay ka jirtaa waxaana isaguna ka hadlay eh, gaashaano sare cabdulaahi gaafa kaarshe oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaanu ka hadlayaa saameynta adag ee ka dhalatay abaarta dalka ku dhifatay eh, qaybo badan oo dalka ka mid ahna ka jirta gaar ahaan gobolada wuxuu soo qaadanaya ama meelo ka mid ah gobolada mudug eh, jubbada hoose iyo gobolka gedo isagoo baaqna u diray dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dhammaanba shacabka soomaaliyeed oo uu ugu baaqay inay u istaagaan wax ka qabashada abaartaasi dadka eh, d- xoolihii ka baabi'isay islamarkaana hadda dadku ay u le-aanayaan gaashaanla sar cabdulaahi gaafa kaarshe oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
bismi illaahi raxmaan iraxiim soomaaliya waxaa ka dhacay abaar ba-an oo saamaysay gobolada soomaaliya oo dhan xoolihii waa leedeen oo waa dhammaadeen dadkuna waa ku daba jiraa sida hadaba had- eh, sida gobolada hadda galmudug puntland kismaayo areeraha u dhow degmooyin qarsoon baa jira oo aan hadda magacood ahayn oo iyaduna lodii iyo ku baabeen oo lodu ku dhaqmi jidho dhinacan koonfurta ah abaar ba-aan baa dalka soomaaliya ka dhacday waxaan leedahay beesha caalamku ha u gurmadeen ilaahay baa awood iyo gurmad leh waxaan leedahay wixii culamaudiinku ha istaageen qur-aanka ha akhriyeen roobdoonta ha wadeen waxaan leedahay wixii waxgaranahayaa dowladdii hore oo xilligeedu dhammaaday ha u istaagto dadka soomaaliyeed oo tabaalaysan maanta oo abaaruhu ku dhufteen hantidii xoolaha oo ay haysteenna ay ka baabeen hanti magaalo ma lehe hanti miyi bay leeyihiin Een, waxaan leeyahay fadhiga ha laga kaco soomaaliyey waxaad moodaa cayaar in lagu jiro dadkii soomaaliyeed waa baaba'aya xooluhu hadday tagaan dadkuna waa ku daba jiraa wabilaahi towfiiq
waa tahay markii aan eegno e e cabdulaahiyow e xaaladda abaareed ee soomaaliya ka jirta dabcan muddooyinka lasoo dhaafay kheyradhaan xooggan baa laga muujinayey e gobollo ka mida dalka soomaaliya xoolo badan baa ku la'day e haddii xaaladdu ay sidan kusii socotona dadku aad bay e walaac xooggan uga qabaan bal xalka e muxuu yahay xalku wuxuu yahay ilaahay baa xal keenaya laakiin waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo islaamka ah wixii islaami ha istaageen hadday ganacsato tahay hadday culimaudiin tahay hadday mas-uuliyiin tahay hadday waxgarad tahay ha loo istaaga abaaraha qabiil maaha tan iyo waa dhiig joojin soomaaliya weeye maaha gobol hebel maaha tuulo heblo maaha waxa abaarta iyo dhibta ku dhacday waa soomaaliyadii soomaaliya ahayd marka dadku fadhiga ha ka kaceen lacagaha ha la aruuriyo akawno ha la sameeyo lacagtu ku dhacdo haddii hal doolar ay ku dhacdo kun doolar waa waxqabad- waxqabad weeye biyahay ku dhaansanahayaan meelo caws iyo caws ma jiro meelo adigu leh wax la- jajabkaas iyo waxa qoryaha ay jajabsanayaan baa laakiin waxaan idiin sheegayaa soomaali weyney xooluhu hadday baaba'aan dadkii haystana waa ku daba jira waa le-aanahaya dadku marka tala in la keenaa la rabaa in waxaan wax laga qabtaa la rabaa ilaahay baa wax ka qaban kara rabbi baan u bandhignay rabbigow naga soo gaar abaarta ilaah ummadda khayr qabaanu kaa barinay sidaasaanu leenahay inta wax garanaysaa oo islaamka ahi fadhigaanu ka kacno hadday gabar tahay hadday wiil tahay hadday oday tahay hadday mid ganacsadaa tahay hadday aqoon-yahan tahay hadday mid maamula tahay oo dowlad haysta inaanu ka kacno fadhiga
cabdulaahiyow sida e aan xoogta ku hayno e gobolka mudug wuxuu ka mid yahay meelaha abaartu ay ka jirto oo si ba-an e xaaladdu ay aad e, u daran tahay e dabcanna dhowaan sida aan xoogta ku hayno meelahaasi kormeer baad ku gaartay bal dadku sidee ahaayeenoo maxaad ku soo aragtay dadka nafi kuma jirto dadku waa qallalan yahay waxaa qo- geed madow oo la gubay baa dadku weegya waayo caana goor ugu dambaysay ma yaqaan Ee, nacfi burkaa la hogaynahayo weeye waxay helaan ama maba helayaanba marka mudug iyo meesha la yidhahdo garbahaarey iyo kismaayo wax ka darina ma jiraan saddexdaa gobol markii lagu daro gobolka galmudug waa la mid weeye isaguna waa isku mid laakiin meelaha xooluhu aadka ugu dhammaadeen waa deegaanka kismaayo iyo garbahaareyo waan aad iyo aad looga dayrinaya anigu maana tegin laakiin waa laga dayrinaya laakiin dadku isku mid weeye soomaaliya abaartaani dhammaan waa saamaysay waana baabi'isay xoolihii iyagoo qolfa ah loodii waad u jeedaan iyadoo qolfaahay bannaanka daadsan tahay arigii bannaanku daadsan yahay isagoo qolfaah geeluna waa ku raad joogaa hadda kama dambeeya ogaada dhanka dhoobley markaan eegnoo kale ee dadku waxay arkayeen muuqaalo lasoo bandhigayey xoolihii oo abaar darteed u dhimanaya ee guddiyada kala duwan ee culimaaudiinka iyo qaybaha bulshada ee magaalada kismaayo waxay u istaageen sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa bal ka waran xaaladdu hadday hadda sidan kusii socoto xaalku siduu isku bedeli karo hadday xaaladdu sidaan ku sii socoto wixii socon kara oo magaalo gaari kara magaalooyinkaa la ysugu imaanayaa hadda magaaladiina dadkii ma qaado hadday dhaqaalo tahay iyo hadday laakiin naf baana qof waliba ka soo raadinaya marka intaan magaaladooyinka la soo gelin oo dadku magaalooyinka ku soo yaacin ha laga hortago dadka deegaamadooda ha loogu geeyo ilaahayna ha loo baryo dowladda soomaaliya ee dabcan waxay isku dayaysay in dadka ee guurmad la gaarsiiyo ee ra-iisul wasaaruhu guddi buu u saaray meelo ka mida gobollada dalka way tageen oo qiimeyn si ay u qiimeeyaan xaaladda halkaasi ka jirta oo abaarta wax looga qabto bal maxaa dowladda ugu baaqaysaa dowladda waxaan ugu baaqahayaa guddi dhaqaale guddi biyood labadaba hadda dejiso guddiga la saarahayo ma aha mid yacni fiirfiirin ah dadkaani maantay guddi iyo shir iyo uma baahna waa in la qabtaa nafta lagu celiyo weeye ilaahay baa waxaan iska leh ilaahay baa awoodda leh ilaahay baa madarka keenaya laakiin dadkaani dhiig joojin bay maanta u baahan yihiin in lafta lagu celiyay u baahan yihiin sida biyaha iyo raashinka iyo dawada saddexdaasay u baahan yihiin dadku waa in dadka intaa laga gaadhsiiyaa dowladdu intaa inay isku taxalluso aysan fadhiyin weeye fadhi ma jiro siyaasadi ma jidho
waa gaashaanla sare cabdulaahi gaafa kaarshe ayuu ahaa oo abaaraha dalka ka jira ka hadlaya dhegaystayaal sidaan hordhacii barnaamijkaba idinkugu sheegay maantay waxaa soconaysa oo bilaabantay doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka qaranka oo laga soo doorto gobolada waqooyi magaalada muqdisho ayay doorashadoodu ka dhacaysaa waxaa hadda qadka taleefonka toos ugu jira wariyahayaga ayuub cabdiraxiim oo hoolka ay doorashada ku dhacayso xaadir ku ah ayuub ma ay maqlaysaa
waxaa akademiyada ciidanka booliska jaamacka haya ka socda deegaan doorashadu ay tahay gobolada waqooyi tirinta codadka oo laba musharax ayaa tartamaya waxaa musharaxiin tartamaya ujeeda yihiin wasiirkii hore ee warfaafinta maxamed cabdi xayr maareeye iyo musharax lagu magacaabo cabdiraxmaan uwarsame kursigan iyadoo hadda tirinta codadka ay socoto labada musharax loo tirinayo kursigii koowaad ayaana hadda gabagaba kusii dhow shan kursi ayaa la dooranaya sida qorshuu yahay oo guddiga doorashooyinku dooranayo waxaana kursigan koobaad u dhow yahay mid soo ilaanaya maadaama ay gabagabo kusii dhawaato marka mudday waxaa si weyn u sugaya guud ahaan ku sugan ciidamada booliiska oo sugaya amniga guud ee doorashada si lamida waxaa ku sugan erga oo boqol iyo kow erga ah kursigan sida guddiga doorashooyinku ay sheegeenna shanta kursi marka la fiiriyo erga waa erga wadaag intooda badan waxaana ergadu ay dooran karaan iyo mushii ka badan loo feeyey in doorashooyinka somalilan ay sidaas u dhacaan oo guddiga somalilan iyo guddi doorashooyinka federaalku ay xaqiijiyeen marka mudda arrinta codkaa soconaysa guddigu ay ku dhawaaqi doonaan hordhow la shaacin doonaa musharaxa koobaad doorashadan kusoo baxa mid uun kii uu noqon doono wasiirkii hore ee warfaafinta maareeye ama cabdiraxmaan warsamo oo iyagu tartamaya waa gartay ayuub adoo mahadsan wixii aqbaar ah ka soo gudboonaadana waa kula soo xiriiri doonaa laakiin waxaad iiga warantaa habraaca guddiga doorashooyinka waxay ka mid ahaayeen in musharaxiinta aanay wejiga qarin marka ma dhaqan galay qorshahaasi wejiga ma qarsoon yahay sidai arki jirnay mise wejigu hadda musharaxiinta
mudda waa mahadsan tahay habraacan wuxuu ku wadaanaa musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada golaha shacabka runtii muuqanaysa oo ma jiro musharax wejigu u duuban yahay ama u xiran yahay wax waxaana hadda boqolka ku sugan musharaxiinta kale ee diyaar garoobeysa doorashada mana jirto musharax wejiga uu xiran yahay waxaana dhaqan galay habraacii guddiga doorashooyinka ee somaliland iyo kii federaalka ee lahaa in musharaxa uusan wejiga xiran karin marka musharaxiintuna waxa ay fadhiyaan kuraastooda iyaga oo wejiga u duubnayn dabcan lix kursi weeye maanta doorashada la qabanayahay marka lixda kursi waxaa ku qoran koob iyo toban musharax marka mid maa qof keliya uu tartamaya
waayahay muuday sida doorashooyinka soomaaliya noo sheegeen kursi ka mid ah lixda kursi weli lama diiwaangelin maanta waxaa la qabanaya sida noo sheegay shan kursi oo oo xildhibaan ah marka shantaas kursi ayay maanta guddi doorashooyinka somaliland qabanayaan ay tartamayaasha intooda badan guddigu sheegeen in ay nala wadaagi doonaan musharaxiinta laakiin hadda waxa tartamaya waa laba musharax oo codsiinta codkooduna ay socoto jawiga guud ee hoolka ka waran amni ahaan iyo dhaqdhaqaaqa jira iyo waa sidee markaad noo qiimayso adaa meesha jooga sawar naga hoolka waxaa si wanaagsan amnigiisa sugaya ciidamada booliska oo aada u hubinaya dadka soo galaya iyo agabyada soo galaya hoolka sidoo kale waxaa lamaanan ku ah oo korjoogto ka ah ciidamada bariga afrika amisom booliis ka socda oo iyaguna hoolka ku sugan kuwaas oo iyaga ayaa ciidanka booliska iyagu sugaya amniga doorashooyinka sida qorshaha amniga doorashooyinka uu hore u shaaciyay gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ahna taliyaha ciidanka booliska jalaal cabdi xasan maxamed xijaab ciidamada boolisku waa ay ku filan yihiin sida amnigu ay u xaqiijinayaan runtii waxaad ka garan kartaa min akademiga jaraalka iyo ilaa iyo hoolka ciidamadu waxa ay hubinayaan qof kasta oo hoolka soo galaya in lamid ah ergooyinka oo iyaguna kaakooda dhamaystiran yihiin liisaskooda ay yaalaan marka shaqa booliska ee sugida doorashooyinka gaar ahaan tan hadda aan ku suganahay runtii waa mid sare oo muujinaysa yido iyo horumarka muujan aad iyo aada u mahadsantahay ayuub cabdiraxiin oo hoolka doorashada ay ka dhacaysa ku sugan ayuu ahaa waan kugu soo laaban doonaa ayuub waad mahadsantahay dhinaca kale dhegeystayaal waxaa sida uu ayuub noo sheegay socda tirintii amaba markaasi kala saaridii labadii musharax ee ugu horreysay ee maanta tartamaya oo kursi ka mid a kuraasta golaha shacabka ee shanta ah maanta ku tartamaya tirintii ayaa socota waxaan ku duwayaa hoolka oo ay tirintaasi ka socota iyo guddiga doorashooyinka oo hadda goordhow ku dhawaaqay tirinta soo dhammeeyaan kadib
maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye warqadan way hadlowday uxumaad maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye maxamed cabdi xayir maareeye waa warqaddii ugu dambaysay maxamed cabdi xayir maareeye
n si codka loo tiriyo qof fiid ah oo kor joogtaynaya soo kaco qof fiid ah oo kor joogtaynaya soo kaco oo- oo la tiriya n codka
waa hagaag dhegaystayaal een, guddigaas doorashooyinka waanu dib ayaan ugu laaban doonaa hase ahaatee ee, waxaan soo gaarnay dhaxtaalkii barnaamijkeenan iyo kaalimihii suugaanta sidaad maqlaysaan codka macaan ee cali jarirre ayaa idinku soo maqan iyo heeskiisii baarbahay marayo adoog kale adniguma afrika iyo aasiyana marayo adoog kale adniguma ag limona la'aanta miyaan ledaa bustoolay baala torgaad tahayo naftaada bangiyaan ku baayacay bustoolay baala rorgaad tahayo naftaada bangiyaan ku baayacay limona la'aanta miyaan ledaa la'aanta miyaan ledaa la'aanta miyaan ledaa tanada gabaru dhalaad tahayo adaan tolkigaaga sod tanada gabaru dhalaad tahayo adaan tolkigaaga sod limona la'aanta miyaan ledaa la'aanta miyaan ledaa la'aanta miyaan ledaa sidii johoradi jamal badanay jamiila adaan ku jecel sidii johoradi jamal badanay jamiila adaan ku jecel limona la'aanta miyaan ledaa la'aanta miyaan ledaa la'aanta miyaan ledaa شرحي نسنا يفر لي شمسوي شوكري بان كلية بدي الشرحي نسنا يفر لي شمسوي شوكري بان كلية لمن لا أنت ميان لدا لا أنت ميان لدا لا أنت ميان لدا لا أنت ميان لدا
waa hagaag dhegeystayaal codkii macanaa cali jarise iyo howlada kooxda waaberi ayaa codkoodii dhegeysateen heeskii hereeskiisu ahaa baarbaxay oo ahayd marihii iyo habladhicii muusig ee isla cali jarise radio muqdisho ayaad la socota aad nagala socotaan welina waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii sahanka raadiyaha dhegeystayaal haddii aan ku sii soconno qeybaha kale ee barnaamijkeennan waan idinku duwi doonaa goordhow natiijada kursigaasi ee doorashadiisu hadda ay soo dhammaatay oo tirintu ay socoto hase ahaatee waxaan eegi doonaa abaarihii dalka ka jiray waxaa jirta markaasi biyo la-aan xooggan oo ka jirta magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool taasoo dadku ay markaasi biyuhii ay ku yaraadeen islamarkaana deegaanada ku dhadhowna looga soo aroorayo magaalada xudur haddaba warbixin arrintaasi la xiriirsan ayaa waxaa inoo soo diray waryahayaga gobolkaasi bakool oo magaalada xudur ku sugan maxamed xasan cabdiraxmaan
waxaa aada gabaabsi u ah helitaanka biyaha goobaha caanka ee biyaha laga heli jiray magaalada xudur oo xitaa marka ay biyo la-aan dhacdo deegaanada kale ee gobolka bakool loo soo aroori jiray biyo yarida ka jirta xudur waa xaalad adag oo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada magaalada iyo xoolaha nafleyda halkan waa goob ay ku yaalaan ceelal gacmeedyo aada u tiro badan oo markay biyo leeyihiin dadka iyo duunyadaba dhinacay uga soo aadaan biyo ka hela hase yeeshee maanta intooda badanna way qalaleen mana helin cid dayactir ku samayso wasaqda iyo dhoobada ka soo saarta maadaama ay waa hagaag dhegeystayaal warbixintaasi dib ayaan ugu soo noqon doonaa hase ahaatee markan waxaan idinku duwayaa hoolka ay doorashadu ka dhacayso maanta ee magaalada muqdisho oo kursigii ugu horreeyey saakay markaasi natiijadiisii lagu dhawaaqayo ayuub cabdiraxiin oo warbaahinta qaranka ka tirsan iyo kooxda kale wariyaasha la socota adig kale waayo kursiga laba boqol labaatan iyo shan si buuxda u raacday guushu ex wasiir maxamed cabdi xayir maareeye codbixintuna intaasay ku dhan tahay runtii way waad fadhiisan kartaan halkiinii u rashaxay
waa hagaag dhegeystayaal sidaad maqlaysaan kursigii ugu horreeyey ee maanta doorashadiisu ka dhacday magaalada muqdisho oo ka mid ahaa shan kursi oo maanta lagu dooranayo isla magaaladan muqdisho oo markaasi kuraasta xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose ah kuwooda ka soo gala gobolada waqooyi ayaa intaa kusoo dhammaatay hase ahaatee kuraas kale ayaa tartankoodu bilaabmayaa dib ayaan ugu noqon doonaa hase ahaatee koob iyo tobankii barqanimo oo gawa ayay soo gaartay markan saacadda afrikada bari ee radio muqdishow dhegeystayaal waa amintii aad dhegeysan jirteen warkii saacadda
gaari dameerada biyaha dhaamaya habeen iyo maalin waxay taagan yihiin ceelasha oo safaf loo galayo biyana lahayn waxay u dhow yihiin in dameeradaas ka fasaxaan maadaama nafsadooda iyo tan dameerka u raran isku kor baaba-ayaan macaamiisha biyaha ka shuban jiray gaari dameerada waxay bilaabeen in dhabarkooda biyo ku raadsadaan wadooyinka qaar waxaad ku arkaysaa haween dhabarka ilmo u saaran yihiin iyo caruur sitaa jirgaano biyo ku raadinaya mana lahan meel ay biyo ka dhaansadaan xasan cabdiraxmaan maxamed waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada xudur waaye aragna u ah ceelasha sida lagu soo xanaanan jiray xasan oo aan kula kulmay goobta ay ku yaalaan ceelasha ayaa tilmaamay ceelasha inay u baahan yihiin in wasaqda laga soo saaro lana qodo una aaminsan yahay in haddii dayactir lagu sameeyo biyo laga helayo
eedhadan eedhadi muhiimka ahay hudur walaato andlagogooda iyo kale anka jarna eedhadyaha ini firig an baahanyiin wadmaan an baahanyiin ee kale qodob kale anin baahnayn ilaahay marsi dila yasin sheege eedhadeeda haddii bilil feliga liqoda badmaan kale ninninnagne walay ka jarlaylah ku bii tumansani dhowra walay ka dhiyaay horlaan ku qaadna ilaahay markii dare deegaanka walay walay dhawaay biila isku lahaayeen hata hoba deegaankii humaade abaare dheedi ini eedhadii hoay feligan baahanyiin wali gob liqobadu koro ambahiyad goobada korta ama dadweyne goobada kore dadka ardada kore eelaadaha ini liqooda ma cusadaane ini eelaadaha niniinqoda wadanka abaara ku jarta oona ku jare wageeg hatee amana baagane beridkii awalka falan dhiwaaysiyimugo hool bahan korna dhabkaasana eedhahor dhaan meelka dhaga jaray walfeligaay amana baagane sata tumam shoob kubaad walfeligaay walakin dheedhaha ku biyaay aagadhaha ku biyaay dhoobkaadhaha ku biyaay haddiiba dhoobkiisaa dhaha ku biyaadhaha ku saaro nadiiftaha kuweele ini biiliku helo lukuyaaba may fadaane gargaarka ini eedhadaha iniinqoda deegaanka niqoda saasaan baahagna dhabkaasanahaay oonkanahaay abaaranahaayta beero ebiru filinka oofay amana baagana mandharadhan waay walaay nyamdhagahay ka kaduudeena ebira baheem silaa gaduudumu hoolay waa gowlika ogaay hata beerodhetio daagohay dhabkaasa dadhay wali doon jari wali waa gow jari beeroodnita foofahay dhabkaasa ku jari arritan geeka deegaankan bakool abaara ku jarta eeda aan liidida may fadaana ini lahadee goobta idin muuqata waa warta saala xabiib waxay ka mid tahay meelaha ugu caansan magaalada xudur oo markay buxsanto keed fiican u noqonaysa dadka deegaanka hase ahaatee way qalalan tahay oo sanadkan biyo lagama dhaansan cabdi maxamed xasan oo ka shaqaysta wadida gaari dameer biyo dhaamiya ayaa sheegay inay ka rajabeeleen ceelasha oo in muddo biyo ka dhaamin jireen meel xudur ka baxsan oo biyo laga helan aysan jirin wali ka sheegay sidaanay dameerow yoonkii hore aan wali heli jirnay sagaal fuus siyeed fuus di heli jirnay hata markan sagaal saa minimo bada koyt iyo bad siyeed saa minimo koyt iyo hor saa raamnimo koyt iyo bashan saa ginimo koyt ee ladiibu isku mudu ee la sidiisan aragaa itan anata wali hasurmay markii lama saa hayti hata ilaa i hata eelkee suruna biina kuwaysana biyoogina isbedelen wali nagdeena wasaga nagdeen shalayba xayawaanaadka intaa oroori hooba biyoy waraabeen walbadana inta ka baktiya jaraan boqolaal dameeray sii maraga tansiin dinsulinyi rooblaanta sanadkanase diidis ee roobniin dhoon dowladda koonfur galbeed wali ku codsaday eersiig intiinuna nin samey eersiigateel badanga fadaan eersiigatee dhami lahaayeen lamadii kordhanaaw biyoje masdi maalo koroneeskii waraaba ka dhamaday ileen dadkan walmaka karsada koraan hata horta biyo hudurkii balawaasin hereed hudur wala wariday wartoleeraan isticmaali jariyeen waliba nagatay sanadiyaalkan biimagal maadaama ayana saaseta miigi baadiyadiina soo maxdhoon wal ilaahay abuuray lahaysada male saameynta biyo la-aanta ma ahan arrin ku cusub magaalada xudur haddana cashar lagama baran mana jirto qorshe la dejiyey si looga baxo xaaladan soo noqnoqotay bulshada magaalada xudur oo isku tashi wax badan ku qabsaday weli kuma baraarugin in dhinaca biyaha ishilqaan wax uga qabtaan gudoomiyaha degmada xudur maxamed maclin oo aan wax ka weydiinay xaaladda taagan ayaa baaq u diray dowladda hay-adaha iyo jaaliyadaha kasoo jeeda gobolka bakool in ay wax ka qabtaan ceelashaan tirada badan oo ku yaala maandheere waqtigaasi geedka hadalka ee dhibaatooyinka badan haytee ku jirta degmada xudur walba ku jirtay abaare oo lama sano saddex sano bimarkan eh yaa ku jirta dhinac kasta eh wayba ku jira biilaan ku jirta oo ciidan baan sanadkii hore rooma dhoonyo deegaamadan sanadkan ilaahay hata kuri walaha anihaay laakiin war roobaa ma jiran wayba kale ku jira goodoomintii oo nimanka nabadiidkaahay mar hore suu biyeen oo dhibaatooyinkii badan hayti sidii aan jiran oo dhinaca raashimada macluulo badan oo ku jirta dhanuusiga mahad abtiran for example hadduu hogaan geekoybwa haafka bariise soddon iyo shan yala gadohay haaf bariise oo loorre saaban toddobaatan aan nagdaayan burka lamadu sokorta lamadu maana maamar helawba madaxa mahagalayan walaylaha ragayaarka samaroayan runtii dhibaatooyinkaas waybaan sheenay nabadgelyo humo oo nimanka nabadiidka ay kahayan jiidkii oo ku hiran warbahanin galaan war kasta oo duul daruuri haayo oo maana laka dhagmaayo nidaamka saleyin wala isdhacma male geek waybu aha wayana aniana adduunyada dhannsheega faday masanhayn koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya aniana ansheega faday inay dhibaatooyinka deegamadan ku jiraan warbadan marxaladoo la maray dhibaatadii geedkan ka baanahayti ku jirta iyo maanaa caddeeyaana wayba codsadeen weliba ani la hadare wufuud la hadare dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed iyo hayado dhammaantay wufda ka kooyan waa kormeer suubiyan deegaamadan wala ku jira ee runtii arrimoyo arrinlaha kooba kormee wayba baaqan jeediyaane ani oo girgaarlin suubi deegaamadan wayba ka sugana ilaa sida degma ee degmada xudur oo marka roob saldhijan tahay degmadii tiyeeglow degmadii rabdhuure iyo barakacyaashii oo maanaa tuulooyinkii laha ku barakiciyey oo nimankii nabadiidkahay ilaa toban iyo shan kilomitr ee nimankii deegaan maldega koreeroono dhibaato badan ka suubiyan ee dadkii oo dhammaantay oyba ha ka dhaheen ee magaalada xudur iyo ha ka dhaheen ee dadkii oo ay tii oo gargaarna ee ambaahan dhinaca biyaha ku haqabtira ambaahan marhalada geekanka donon dhinaca biyaha wayba ee ciidan angaliidita nolola koowaad maadaama biyaha biyi ma jiraan way la socotaan ani marka roob riig saasaan jirna riigma jirna lam riiga jirta riiga koo wayba ka dumay kaysankia ka dhihi rajama leh madada kurood la hela maayo kilamaag isuna biyoji yaraadan marka ma jiran wayba laka noolay ceelishi leeraay eel gacmeedada yalaka noolay deegaankan ceelishi ayna gurayn mayba macnaha wasaaradda biyaha iyo dhammaan hay-ado ka shuglaway baan ka baaqane ani haddii riig laku deero ay ceelashii gacmeedadahay la goda qashankan lakubii horna leen dheeraysa macnaha leen ku badbaada biilaantan maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed xasan cabdiraxmaan oo warbixintaasi xudur nooga soo diray weli waxaad la socotaan barnaamijkii sahanka raadiga oo toos idinkaga imaanaya redio muqdisho dhegaystayaal markana waxaanu eegi doonaa waxa weeye saruwkac ballaaran ayaa waxaa laga dareemayaa qiimaha la kala siisto qudaarta lagu kala iibsado suuqyada magaalada jowhar arrintan iyada ah waxaa warbixin nooga soo diray wariyahayaga cabdiraxmaan wadani oo jowhar ku sugan
mahadsanid xubinteena saaka iyo dunida qudradda ayaa sarakac aad weyn laga dareemayaa waxaana jirta in beeralayda mararka qaar suuqa aysan keenin qudaartii loogu bartay qaar ka mid ah ganacsada iibisa qudaarta iyo beeralayda ayaa waxay noogu warbixinayaan sarakaca ku yimid qudaarta qeybaheeda kala duwan ee lagu iibiyo gudaha magaalada tan jowhar bismi illaahi raxmaan raxiim magaceyga waa xabiiba cali cabdulla aadan waxaan iibsadaa ansalaatada barbarooniga bocorka nyaanyada bisbaaska qudaarta ilaa iliima dhanaanta laba farqiyaa u dhexeeyo sanadkii hore raqiisa iska jiirgaanka toban kun toban iyo shan kun labaatan kunaan gadanayna macaash waa kelina ilmaha biilkoodaa laga helaya laakiin hadda yaayadii baqaal waa laba boqol iyo siddeetan kun oo shilin soomaaliya lagu soo gadaa beesadaadii oo gelisi aaba ka helaynaa hoos u liidanaysaba ansalaatada loor kortii waxaa la geli jiri konton kun lixdan kunaa la gadaya hadda saddex boqol iyo konton afar boqol iyo konton naagta adoo rabtada iska wareynaya laba xaba todoba kun haddii aad soo tirsid beesadaadii beeska hoosaaba gadaya xaba geed laba kun marka barkeedna geedka ku shinlaaba iska gadaybo waxaa waxaa sababi roobkii oo beerihii dada oo gooy biyihii oo dhulka ka batayo oo hubiga oo fasahaad oo ku sameeyey intaasaa keentay alxamdulilah rabilcaalamiin shukri ilaahay yaa maada u sugnaatay hortii macaash waa ka heli jirna hadda laakiin macaashka ma helno beesada in la fahayna baan ku kabnayba
fatahaadaha iyo roobabka gawaasirada fatahaad darteer dadka beerahan ka iibsada keeni kara qoyaan fatahaada biyaha iyo roobabka iyo wadoodhinkii oo xiran waxaan iibinaa shan iyo toban kun
dadka beeralayda oo korka kaystaan ka mid ah marna raqiis waay marna qaal waay mar konton mar soddon hadda ebel saas eed hadda kastoo koray u nuuxsatay laba boqol boqol iyo sideetan shal waxaa la gedinaya boqol iyo afartan daraad waxaan ku gatay boqol iyo laba boqol iyo labaatan ina qaalowda waxaa keenay biyaha badxiranka soo galowda meelay wax kasoo galaana ma lahan roobka aa keenaya suuqlaydaasaa iga iibsato muslunka ah waxaa la beec geeyaa marna xamara loo qaadaa marna ebel xamara loo qaadaa hadda joor gudaheeda laskaga gataa laskaga biiraystaa markay qaalayso waa mar ay safarka a socdo markay raqiisaysana safarkiiaaba joogsada mooho ma ayana faa'iido sugaay ay khasaare iska imaanay nacam waa jirtaa maray iga farxiisa waa jirtaa walaa waxqabad wax walbaan ku samaystay markay khasaarada keenayso waa maray cayaan ou taabtay oo tiro bad iyo duro iyo astaabtay marna basalaan tacbanaa marna nyaanyaan tacbanaa waxaa loogu celi karaa waa in daawooyin la helaa tuulooyinka loogu talagalay oo oo ay baabuurta yar gasho aan geyna oo ka mid tahay miirtuuge aqabduco ilaa iyo biyacaddo eedbuu qiimaha mooska xabad laba kun kun iyo shan kun kun saasaan kadhnaa annaga toban toban kiintaal laba noola keenaa toban tobankaas kiintaal ayaan waxaan ka shubnaa toddoba milyan siddeed milyan kiintaalkii siddeed boqol toddoba boqol lix boqol saas waa cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka jowhar
aad iyo aad u mahadsan yahay cabdiraxmaan wadani ayuu ahaa warbixintaasi la xiriirsan qiimo korar ku yimid ascaartii la kala siisan jiray qudaarta iyo qeybaha kale ee markaasi qadaruuriyaadka ah ee inooga soo diray magaalada jowhar dhegeystayaal markana waxaanu eegi doonaa kulan ballaaran ayaa maanta magaalada muqdisho ka dhacaya oo ay soo qabanqaabiyeen ama isla soo wada qaabanqaabiyeen wasaaradda haweenka iyo weliba xafiiska ra-iisul wasaaraha kulankan ayaa waxaa loogaga hadlayaa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo qoondada haweenka maadaama dalku doorashooyin hadda uu ku jiro arrimahaasi ayaa shirkan iyo arrimahaas ayaa waxaa nooga warantay xaliimo macalin oo ah agaasimaha wacyigelinta waa agaasimaha waaxda wacyigelinta ee wasaaradda haweenka ee federaalka
maamo maanta waxaan joognaa waxay eeday kulankaana maanta inoo soo qabanqaabiyeen xafiiska wasaaraha iyo wasaaradda haweenka isku jira waxaa laga hadlayaa kootadii haweenka sidii xilligii ay soo bilaabatay oo ahayd labada kun kob iyo tobankii ilaa iyo hadda ay soo socotay haweenka kootadooda in sidii boqolkiiba soddonkii lagu sheegay ay ka yaraanin halgankeeda ayaa lagu jiraa oo muddanan aan kusoo dhex jirnay anigaan kula hadlaya dadki ka hadli jiray aan ku jiro marka taas ayaan u fadhinaa maanta hooyo waa gartay marka hadda doorashadii ayaa socoto ee, dumarka ee, aqalkii sare way soo dhammaatay waxaa laga yaabaa in weli ay jirto cabasho iyo tabashooyin ku saabsan ee, kuraasta ee gabdhaha loo qoondeeyey sidee marka ee, loo loo qorsheynayaa in dumarka boqolkiiba soddon ay ku guulaystaan
waxaa lagu qorsheyn karaa insha allah dadaalka haddii la badiyo hadda aqalka saroo kaleentood meeshii ay ka eeday konton iyo saddex maanta waxaa noo soo baxday konton iyo afar hal gabaraa noogu soo saa-iday haddii aanan qaldanayn inta kalena hadda waxaan rajaynaynaa inta hore baarlamaanka noogu jirtay inay wax noogu soo kordhaan dadaalkeena hadda aan wadno haddaan meeshiisi kasii wadno haweenkana ay isku duubmaan oo macnaha isku dhinac layska soo wada jeesto in haweenka kootadooda aan lagu darin sida wasaaraddeena hadda ay ugu gashaa in gabdhaha kootado kuraasteeda lasoo hormariyo oo aan qoomadooda dan lagu darin oo ayaga ay isla tartamaan gabdhaha
waa gartay marka kuraasta gabdhaha ee ay ku tartamayaan marka laga soo tago ee haddaana khaldanayn baarlamaanka ama soomaaliya waxay ahayd awal afar iyo labaatan boqolkiiba halkaas lix ayaa ka dhineed marka maadaama hadda aqalka sare hal xubin ay kusoo korortay oo dumar ah ee ma isleedihiin in ee la dhammaystiri karo boqolkiiba shanta ka dhiman ee boqolkiiba soddonka gabdhaha loo qoondeeyey
boqolkiiba soddon gabdhaha loo qoondeeyay anaga rajadeena hadda ma xumo haddii ilaahay yidhaahdo sida dadaalka hadda uu ku socdo oo meel walba hadda laga wado wasaaraddeena hormuudka u tahay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo meel walba iyo guddiyaasha badan ee la dhisay oo koontada darteed loo sameeyey guud abbaasa toorkoo kaleentood guudda kaleentood oo maxay ahayd gabdhaha la raadinayo oo dhan waxay noqon doontaa gabdhaha dadaalkooda inay banaanka usoo baxaan haddii ilaahay yidhaahdo waa gartay marka ka haween ahaan iyo iyo wasaaradda haweenka iyo ololihiinan ee ku saabsan in gabdhuhu ay ee siyaasadda qoontadooda ka helaan ee bal inooga waran wasaaradda waxay u taagan tahay gabdhaha sidii ay ku heli lahaayeen boqolkiiba soddon maalin walba waxay wacyigelinka iyo gudiyaasha iyo ay u magacaabayaan sida wasaaradeena hadda dhaqdhaqaaq badan ee bilowday waxaan la kulanay dowlad goboleedyada oo dhan nimanka madaxda ka ah ayaan kula kulanay xalale waxaan ka dhaadhicinay gabdhaha inaan kuraastooda ragga loo qaadin aan kala hadadaalnay waa la kulanay meel walba waan tagnay dowlad goboleedyada oo dhan aan soo wareegnay intaa dee yimideena waa la kulanay anagoo guddi badan ah oo haweenka ah iyo guddiga maxay ahayte xaqiiq raadinta haweenka marka aad iyo aad ayaan isleenahay haweenka dadaalka hadda socda in ayna waxna naga dhinaan boqolkiiba soddon inta hadda noo joogto baarlamaanka noogu jirto inay noogu soo kordhaan gabdho kale cusub Ah, boqolkiiba soddon oo waxaa kaliya ma ahan xildhibaan kaliya ma ahan boqolkiiba soddon waxaa rabnaa wasiirada inaan ka noqono boqolkiiba soddon inaan baarlamaanka ka noqono boqolkiiba soddon inaan ambaashatoorada ka noqono boqolkiiba soddon inaan agaasimo guud ka noqono boqolkiiba soddon haweenka meel kasta oo xubin kastaa inay haweenka kasoo galaan weeye boqolkiiba soddon kaliya ma ahan inaan xildhibaan kaliya aan ku bastaraysannahay dadaalkeena wuxuu ku wajahanahay gabdhaha inay meel walba gabdhaha aqoonta leh inaan meel walba nooga soo galaan si ay gabdhaha hawshooda ay u taagnaadaan
ugu dambeyn eh, maxaa fariin oo diraysaa maam xalima
fariinta aan diraayo waxay tahay in haweenka kootadeeda iyo kuraastooda odayaasha dhaqanka ayaan la hadlayaa iyo maxay ahayday madaxiisda in gabdhaha hawshooda loo daayo boqolkiiba soddon ee aan laga hormarinin xaqa ay leedahay gabadha banaanka lasoo dhigo een dadaalka aan wadnana ay oo noo noqdo dadaal miro dhalay waxaan odayaasha u sheegayaa gabdhaha in banaanka lasoo dhigo oo kootadeeda aan lagu qabsanin een waxa xaq ay u leedahay gabadha ay hesho
xaliimo macalin ayay ahayd oo ah agaasimaha waaxda wacyigelinta ee wasaaradda haweenka oo ka hadlaysay kulankaas maanta ay isla soo wada qab- qabanqaabiyeen wasaaradda haweenka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ee looga hadlayo arrimaha ku aadan ilaalinta qoondada haweenka maadaama dalku doorasho ku jiro dhegaystayaal markana waxaanu eegi doonaa taliska booliiska ee magaalada dhuusamareeb ayaa awaamiir waxa ay ka soo saareen gawaarida murayadaha madow leh iyo weliba gaadiidka taarga la-aanta socda kuwaasoo looga gol leeyahay in lagu ilaaliyo ammaanka islamarkaana ay dad shakhsiyaadka arrimahaasi ku dhaqaaqa ee wata gaadiidka muraayadaha madow leh iyo weliba kuwa taargaha aan lahayn loo aqoonsan doono inay yihiin kuwa ammaanka falka eh, ka dhanaa wada arrimahaasi waxaa warbixinta nooga soo diray maxamed cabdi maxamed oo loo yaqaano maxamed deeq oo warbixinta qaranka ka tirsan dhuusamareebna ku sugan
taliska booliiska magaalada dhuusamareeb oo ku howlanaa sugidda amniga maalmihii lasoo dhaafay iyadoo lagu jiro arrimaha doorashada golaha shacabka ayna ka soconayaan howlihii ugu dambeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa booliiska magaalada dhuusamareeb waxa uu ku howlanaa sidii amniga caasimada iyo deegaanada ku xeeran loo sugi lahaa taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb gaashaanle maxamed xasan warsame ayaa ka warbixiyey amniga magaalada dhuusamareeb iyo sidii ciidamada ay u sugeen maalmihii aynu kasoo gudubnay taargada waa fayska koowaad ee lagu garto gaariga milkiyadda qofka iyo sugnaantiisa dhan walba Ee, haddii wasaaradda la aado iyo haddii sh- ee, howl ku qabsiga la aadayo aqoonsiga gaariga wax dhibay iyo midka wax dhibay intaba Ee, sidoo kale haddii aysan lahayn gaarigu taarga uusan lahayn mataqaanid waxa uu yahay iyo waxa uu ku salaysan yahay reality ahaanta wax kastaa ka imaan kara gaari aan taarga lahayn marka ma qaada doono mana ogolaa doono phase one gaari aan taarga lahayn gaarigii aan ku aragno isagoon taargada galmudug sidan ee maamulka meesha ka taliya ma yeeli doono kamana yeeli doono inuu yidhaahdo waan soo iloobay iyo waan doono doonaa iyo eh, heblaayita ma ka yeeli doono insha allah shal munaasabadda uu mudan yahay uu leeyahaan marsii doono annagoo isku mid ah dhammaantan dhinaca kale taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa amaro kala duwan kasoo saaray bacaha madow ee baabuurta lagu dhejiyo goobaha gawaarida la dhigayo iyo mootobajaajta oo uu sheegay in mararka qaar ay sameeyaan waxyaabo amniga ka hor imaanaya
sidoo kale bacda madow baabuurta iskale ee, way iskala maraan mar kasta dhowr goor waa u dignay ma aysan munaasibka lahayn ma aysan qaadan ayagana uma dul qaadan doona insha allah qofkii lagu qabtana wuxuu mari doonaa tillaabo ku habboon ee, aanan haddeer waxba hatan uga faahfaahin ee, si sifa sharciga loo marsi doono insha allahu tacaala Ee, sidoo kale bajaajyada horan uga hadalnay waqtigooda iyo waxooda ee, dhammaantood Ee, waxaan rabnaa inaan u sii sheegno inaysan ku xiro karin dahiyada ayaguna la mid ah beesalka iyo beesalka hore iyo samaacadaha ay dadka ku qaribeen samaacaduu soo xiranayaa ee, cirkuu geysanayaa ma oga meesha uu marayo dadkuu dardarayaa kontaroolka kor dhacayaa wixii hadhow meesha uga yimaado uga dhacana wuxuu leeyahay waxa ii geystay waxaas baa ii geystay oo saana wax liigu yiri waana waxa isagu kalafay oo sabab u leeyahay booliiska magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale taliska taraafika oo isla shaqeeya ayaa guulo weyn ka gaaray bilihii lasoo dhaafay howlaha kala duwan ay ka wadaan deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb
yaal markana waxaanu idiin soo gudbin doonaa mid ka mid a kaalimaha suugaanta ee barnaamijka maanta markaasi aanu ku soo qaadayno waxaana weeye heeska haleyskiisu yahay allabari farax guuleed samatar iyo weliba hibo maxamed guddoon hibo nuura ayaa ku wada luqaynaya
oo urka kii dadaaye allah kaga sarreeye isha kii dabaaye uunkaa arkaaye axdigii ma'aamin ummaddeenna ma ahan inkastoonan kugu arag aragtayla jiirte aflagaadda iyo ceeb kuma odhan karaayo ha yeeshee dhibka kuma hungoobe
maxaan aamusnaada ammaan adkaysta odeexee fardoobsa laga soo abuuro adduunyada la keeni maxaan aamusnaada ammaan adkaysta odeexee fardoobsa laga soo abuuro adduunyada la keeni
Allah barida mooye arrin kale mahayne
eed male naftayda weydnaan aqoonine eed male naftayda weydnaan aqoonine amidta ducadon amidta ducadon aminta ducadon igu soo adkeeya inantaa ayaantaan indhahayga saara la ii suray ila isoo iftiinka igu deeqde iimaanka ruux qaba arrinkama habaabe kani baa irooniyo ugu xila adduuniya eexadu ma fiicni
ha yeeshee
aqoon dumaa waa lagu ogsoonaa maxaan aamusnaadaa amaanad kaystaa waa eheloo qaa'irkeen ayadaa qur-aankiyo ilaahay ammaane maxaan aamusnaadaa amaanad kaystaa waa eheloo qaa'irkeen ayaada qur-aankiyo ilaahay amaane edmale naftaydi weydnaan aqoonini edmale naftaydi weydnaan aqoonini amenka ducadon amenka ducadon amenka ducadon iwaso adkeya nin awood helaya arrin toosinayo ku adkaysanayo ikhtiyaar dhaqaaqe taydu waa ilaaliyo naftoo iga adkaato hadba ku ag wareegtay ha yeeshee anoo kare in lagama waayo amaanadkaysta araggeeda keliyaan istareexayaawo laygama agwaa xagaaq dhegaystayaal maxaana aamusnaada araggeeda keliyan istariixayaayo laygama agwaayey eryadaasi waxay ka mid ahaayeen heeskii haleyskiisu ahaa alla bari oo ay si wada jira ugu wada luqaynayeen farax gulid samatar iyo hiba maxamed gudoon hiba nuura waxaanay ahayd marihii abwaan micaad miigana faxal oo owmaa caleesh loo yaqiinay iyo habladhaci muusig ee isla faarax guuleed kun sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii ayay radio muqdisho soo gashay bishii- bishii sebtembar shan iyo labaatankeedii dhegeystayaal eh, qaybihii dambe ee barnaamijka ayaa isla soo gaarnay waxaan markana idinsoo ama idiin soo gudbinaynaa xo- dhankii xubnaha waxaan ugu soo horreysiinayaa xubintii wararka dibadda iyo weliba maa'idda muxidiin diblaawo barnaamijkana maanta soo saartay
adaa mahadsantahay ee muday inta aanan gelin wararka dhanka caalamka ee wakaaladaha caalamku ay qorayaan soomaaliya haddii aynu eegno ciidanka nisa ayaa howlgallo qorshaysan waxay kusoo qabteen dhagarqabo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ciidamada gaarka ah ee ciid- ee duufaan ee nisa ayaa howlgallo barabtimameedkiisu ahaa qorsheyn waxa ay xalay ka fuliyeen degmada afgooye ee waxaana lagu soo qabtay saddex dhagarqabe oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab dhagarqabayaasha ayaa waxay gacanta waxaa gacanta ku dhigay ee ciidamada hay-adda nisa ee dabagalka ku hayay waxaana argagixisada ay u qaabilsanaayeen qaraxyada iyo miinooyinka kuwaas oo qorsheynayay in howlgallada ee waa in ay dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed howlgalkan ayaa wuxuu ahaa mid aada loo qorsheeyey waxaana laga fuliyay afgooye dadka deegaanka ayaa u mahadceliyey ciidamada duufaan ee nisa ee sida ay ugu guuleysteen inay gacanta kusoo dhigaan raggaasi dhibaatada ba-an ku hayay ee dhanka kale haddii aanu eegno ee warar hordhac ayaa kasoo baxaya safarka guddoomiyaha golaha shacabka uu ku tegay magaalada ee baydhabo waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan ee koonfur galbeed soomaaliya waxaa ee garoonka shaati gaduud uu dhowaan ka tegay guddoomiyaha golaha shacabka ee waga- ee kusoo dhaweeyey ee wakii- wakiilo ka tirsan dowladda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa u tegaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ah oo ay deegasha- deegaan doorashadiisu ay tahay halkaasi inuu ku tartamo ee kursigii ee ee tarsigiisu uu yahay hoob ee boqol sideetan iyo labo oo uu ku matalayay ee bulshada halkaasi ku nool afartii sane ee lasoo dhaafay dhanka kale wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ayaa waxa uu kala hadlay safiirka shiinaha ee soomaaliya ee xoojinta iskaashiga labada dal wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalal maxamed cusmaan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka jamhuuriyadda shacbiga china ee ee walaalaha aynu nahay oo halkaasi uu ku- u joogo soomaaliya waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga ee ka dhexeeya labada dal ee soo jireenka ah siyaasadda iyo sida loo xoojin karo oo dhamaninta dhanka mashaariicda ee dhaqaalaha inta ay ku guda jireen kulankooda ayaa waxaa looga hadlay sar u qaadidda iskaashiga labada geesoodka ah ee soomaaliya iyo shiinaha dardargelinta dhinac waliba ee si loo gaaro danaha guud iyo himilooyinka labada dal ee labada dowladood ee saaxiibada ah waxaana sidoo kale lagu falaqeeyey xaaladihii u dambeeyey ee gobolka iyo dunida ee taabanaya danaha guud ee caalamka oo dhan wararka soomaaliya haddaynu ka gudubno dhegeystayaal wararka caalamka dhan haddii aynu eegno ee ugu yaraan afartan iyo shan qof ayaa lagu waramayaa oo ay ku jiraan caruur inay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay ee galbeedka bulgaria afartan iyo shan qof oo ay ku jiraan laba iyo toban caruur ah ayaa bas ay la socdeen kadib markii uu dab qabsaday dalxiisayaal waqooyiga macedonia oo shilkan uu ku qabsaday waddo weyn oo ku taala galbeedka bulgaria saacado ka hor waa berigii maanta oo talaado ah sida ay ku warameen saraakiisha caafimaadka ee halkaasi ee toddoba qof ayaa kasoo badbaaday baska oo gudanaya waxaana loola cararay cisbitaalka sofia waxay ku sugan yihiin baa layidhi xaalad ee degan sida ay sheegeen shaqaalaha cisbitaalka wasaaradda arrimaha gudaha ee bulgariya ayaa xaqiijiyay in afartan iyo shan qof ay dhinteen taasi oo ka dhigaysa shilkii bas ee ugu dhimashada badnaa taariikhda abid ee soo mara halkaasi wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasina waxa uu sheegay in dadka dhintay ay gubteen islamarkaana ay baska ku dhex gubteen ee kuwa dhaawacayna hadda ay ku sugan yihiin xaalad adag oo la geeyay cisbitaal intaas haddaynu kaga gudubnana ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abiy axmed waxa uu sheegay in uu tegayo jiida hore ee dagaalka wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare abiy axmed uu shaaciyey in uu hadda wixii ka dambeeyo uu tegayo jiida hore ee dagaalka kaasi oo ka dhexeeya ciidamada federaalka iyo sidoo kale xooga t b l f ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa abaa- abaandulaha ciidamada ee difaaca qaranka wadanka etoobiya waxa uu fariintan si gaar ah ee ugu muujiyey inuu doonayo in uu hogaamiyo dhammaan dagaalka ee lagala jiro t b l f hadalkan ayaa waxaa ka dambeeyey sida wararku sheegayaan kadib markii ee guddiga fulinta ee xisbiga ee barwaaqo ee dalka etoobiya mas-uuliyiin ka tirsan ay kuna la yeesheen shalay ay shalan ku ye- ku yeesheen shalay magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya kulankaasi oo looga hadlayay xaaladihii u dambeeyey ee dalka gaar ahaan ee diriirta u dhexeysa dowladda federaalk iyo xoogaga t b l f ee waqooyiga sidoo kale mas-uuliyiinta ee xisbigaasi waxay sheegeen in hogaanka xisbigu uu diyaar u yihiin inay dagaalka la galaan oo ay qoryahooda qaataan saacado kadib ra-iisul wasaare abiy axmed waxa uu shaaciyey in uu bilaabi doono uuna u tegi doono jiidda hore ee dagaalka isagoona waxa uu bartiisa ee facebooka qoraalkani ku baahiyey afhayeenka t b l f ee waxa uu kaga hadlay in abiy uu tilmaamay ee mid mujaahidnimo ahi inay tahay dagaalkaasi waxa uu raaciyey in ay wadayaan dagaalka ku aadan in dadkooda ay ka dulqaadaan cunaqabataynta saaran saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada ee lagu arkayay ciidamo ka tirsan booliiska federaalk etoobiya oo la geeyey xuduudaha iyo sidoo kale magaalooyinka kuwaas oo la sheegayo in loogu talagalay inay sugaan amniga aagaga la geeyey dhanka kale saxaafadda maraykanka ee dalka etoobiya ayaa ku boorineysa in muwaadiniinta waa safaradda maraykanka ee etoobiya in muwaadiniinta maraykanka ahi ee ku sugan etoobiya ay isaga baxaan halkaas oo ayana ay u isticmaalayaan xulashooyinkooda kala duwan ama wax kasta oo sahli kara ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xaaladda ammaanka ee dalka etoobiya aad ayay usii xumaaneysaa safaaradda maraykanku waxay boorineysaa in muwaadiniinteeda maraykanka ahi ee ku sugan etoobiya ay hadda ka baxaan ayagoo isticmaali kara wax walba oo suuragal noqon kara inay halkaas isaga baxaan sidoo kale safaaradda ee dalka turkiga ee magaalada adis ababa ayaa u sheegtay muwaadiniinta turkida ah ee hadda ku sugan wadanka etoobiya inay isaga baxaan dalkan sababo la xiriiro isku dhacyada sii kordhaya ee u dhexeeya ciidamada milatariga iyo sidoo kale balagada ee t b l f ee labadii bisha nofembar ayay ahayd markii dowladda etoobiya ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo dalka lagu soo rogayo iyadoo ay ugu wacan tahay baa layidhi dagaalada ka socda qaybo ka mid a etoobiya jaaliyadaha etoobiyaanka ah ee ku sugan qaar ka mid a ee wadamada dibadda ayaa iyana sheegaya ama dhigaya banaanbaxyo ay ku taageerayaan dowladda ayagoo ku baaqayo in dalalka caalamku ay dowladda etoobiya ku gacan siiyaan in lasoo abjiro dagaalka lagula jiro kooxda t b l f ee dagaalkan ayaa waxa uu da- wadalkan ayaa isugu soo baxaya in ay ka dhacaan ee wax ka mid ah ee maraykanka ama meelaha banaanbaxyada ay ka dhacayaan canada ee waxaana telefishinada ee ku hadlo afka dowladda etoobiya ay sheegayaan in banaanbaxyadu lagu taageerayo dowladda ay ka dhaceen ilaa iyo laba iyo toddobaatan magaalo oo ku yaala ee caalamka wararkii caalamkana waageyntaa
aad iyo aaday u mahadsan tahay maa'ida muxiidiin dhiblaawe ayay ahayd oo wararkii gudaha iyo kuwii dibaddaban dul noo dul maraysay kuwooda ugu dambeeyey weliba dhegaystayaal markana qaybihii dambe barnaamijkan kusii suqaynaayay haddii aan eegno dhanka iyo cayaaraha oo xubintii cayaarahana aan idiin soo koobo waxaa dib u soo laabmaya uefa champions league oo ah ciyaaraha markaasi marka laga hadlayo naadiyada aad loogu jecel yahay uefa champions league kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub ayaa ka wada qaybgala waxaana la ciyaaraya caawa iyo habeen dambaba luqtii shanaad ee wareega guruubyada iyada oo markaasi gebagaba uu marayo in markaasi kooxuhu ay soo gebagabeeyaan ciyaarahooda guruubiska waxaana jirta in markaasi hal ciyaar keliya ay u dhimaan doonto marka lasoo dhammaystiro caawa iyo habeen dambe oo lugta shanaad la ciyaarayo min hal lug ayaa u dhiman oo lugta lixaad ah dabadeed waxaa loo soo bixi doonaa guruub walba waxaa kasoo bixi doonta laba kooxood oo wareega lix iyo tobanka ayaa loo gudbi doonaa haddii aan eega caawana ciyaaraha dhacayaahi waxay dhex marayaan guruubyada e f g iyo h afartaas guruub ayaa caawa wada ciyaaraya oo lugtai shanaad markaasi kulmaya waxaana jirta in gruubka a e oo kale ay kulmayaan kooxaha daynoma cafe iyo bayer muniq oo horay iyadu markaasi u xaqiijisay soo bixitaankeeda wareegga lix iyo tobanka dynamic caf iyo bayer munic ciyaartoodu waxa ay noqon doontaa markaasi luqtii shanaad oo ay markaasi wada ciyaaraan goor ay gruub ahaan marka laga hadlayo oo ay gruubkaasi wada ciyaaraan waxaanay soo geli doontaa ciyaartoodu sideedda fiidnimo markay tahay iyo shan iyo afartan daqiiqo ama sagaalka oo rubco la barcelona iyo benfica oo isla gruubkaasi e ku jira ayaa iyaguna isla kulmi doona oo wada ciyaari doona oo la filayaa inay ciyaar adag dhex marto waxaanay noqon doontaa markii ugu horeysay oo ciyaaryahankii hore ee kooxda barcelona ninka lagu magacaabo shafi oo hadda ah macalinka kooxdaasi dhowaana loo dhiibay ciyaartiisii ugu horeysay ee dhinaca markaasi laliigahana markaasi kooxda barcelona ay ka wadalisan yihiin ee markaasi sbanyol gool iyabar uga soo adkaaday ayaa caawa markaasi ciyaaraya ciyaartiisii ugu horeysay ee dhinaca champions league marka laga hadlayo isaga oo macalin ah watana kooxdiisii uu u soo ciyaaray dhalinyarnimadiisii waa shaafiye waan eegi doonaa waxay ka soo baxa ciyaartaasi dhinaca kale gruupka f ayaa iyaguna wada ciyaari doona gruupka f laftarkiisa xiise gaara ayay leeyihiin ciyaarahooda villarreal iyo waxaa kulmi doona manchester united waxay soo geli doontaa saacaddu markay tahay sideedda iyo shan iyo afartan daqiiqadood oo amaba sagaalka oo rubuc dhiman ciyaaraha kale oo dhanna dhegeystayaal waxay dhici doonaan koob iyo tobanka habeenimo markay tahay ama shanta saac haddii aan usoo noqdo gruupka f villarreal iyo manchester united ciyaar adag ayaa dhex mari doonta sida la filayo tan waxay la mid tahay sidoo kale ciyaarta barcelona oo kale manchester unitedna waxa ay bedeshay macalinkeedii sida aan ka warqabno oligano solger oo u dhashay wadanka norway dhowaan ayaa ciyaarti ayaa markaasi macalinnimadii laga joojiyey waxaana u ahaa ciyaaryahan haliyey ah oo soo maray kooxdaasi intii uu ciyaari jiray hase ahaatee hadda waxaad moodaa inuu dadaal dheer uu soo sameeyey kadib bishii u dambaysay ama labadii bilood ee u dambaysayba uu ku fashilmay macalinnimada kooxda manchester united dabadeedna go-aan ay ku qaateen milkiilayaasha kooxdaasi inay ka eriyaan marka waxaan ula jeedaa kooxda manchester united iyana iyada oo macalin la-aana laakiin macalin kumeel gaar ah uu wato ayaa ay la kulmi doontaa villarreal oo ay weliba marti u noqon doontaa ciyaaryahankoodii hore oo lagu magacaabo michael carrick ayaa isagu markaasi kooxda hadda hogaaminaya oo macalinnimada booskeeda sii haya waxaanuu markaasi ahaa ciyaartooy soo martay kooxda oo weliba halyey ah waxaanuu marka sanooyinkii u dambeeyey la shaqaynayey oo uu gacanyaro u ahaa macalinkaasi la eriyey ee oligano solger waan eegi doonaa iyana villarreal iyo manchester united ciyaartooda waxa ay ka soo baxoo natiijo ah sidoo kale hadduu alla idmo iyana waxaa is arki doonaa isla gruubkaasi kooxda lagu magacaabo young boys iyo kooxda atlanta iyana ciyaartooda waxay soo geli doontaa sidaan idiin sheegay koob iyo tobanka markay tahay ama shanta saac ciyaaraha o dhanna badankooda halkaasay soo geli doonaan saacaddaas marka laga reebo labadan ciyaarood ee dhex maraysa dynoma caf iyo bayer monik iyo sidoo kale villarreal iyo manchester united gruupka haddii aan u baxo g waxaa ku wada jira liil sevilia wolfsburg iyo f c salisburg waxaana caawa kulmaya liil iyo f c salisburg waan eegi doonaa sevilia iyo wolfsburgna waa ay kulmi doonaan isla gruubkaasi gruubka h oo iyagu markaasi iyana markaasi ciyaaro aad iyo aad u adag inay ka soo baxaan la filayo kooxo adagna ay ku wada jiraan ayaa iyaguna kulmaya waxaa is arki doona gruubka h kooxda chelsea oo garoonkeeda ku qaabili doonta kooxda juventus sidoo kale kooxda malmo f f lagu magacaabo iyo zenit s t petersburg ayaa iyana is arki doona kooxda yuventus ayaa horey u xaqiijisay inay soo baxday hase ahaatee chelsea ayaa caawa doonaysa inay ka badiso si ay iyana u xaqiijiso soo bixitaankeeda wareega lix iyo tobanka haddii chelsea caawa aysan badin weliba markaasi shaki ayaa ku jira soo bixitaankeeda guruubyada maadaama ay yuventus mar hore sii xarootay oo ay iska xaadirsay afartii kulan ee hore u ciyaartayna ay boqolkiiba boqol soo guulaysatay chelsea ayaa kulankii markaasi yuventus ee hore u dhexmaray kuna dhacay ama ka dhacay garoonka magaalada torino ku yaala ee ay ku ciyaartay yuventus gool iyabar looga soo adkaaday marka chelsea waxay doonaysaa laba maado oo ah inay xaqiijiso u soo bixitaankeeda lix iyo tobanka iyo inay ka aargudato kooxda yuventus waanu eegi doonaa iyana waxay ka soo baxa maalmo iyo f c-na maalmo f f iyo senad s t petersburgna waa ay kulmi doonaan maalmo dhammaan ciyaarihii ay wada ciyaartay waa laga soo wada adkaaday zenit waxay wadataa saddex dhibcood oo keliya afar ciyaar oo ay soo ciyaartay saddexda dhibcoodna waxay ka heshay maalmadan ay hadda la ciyaarayso ciyaartii hore waan eegi doonaa iyana waxay ka soo baxa guud ahaana dhegaystayaal xubintii ciyaaraha intaa ayaan kusoo koobaya faahfaahinta barnaamijka ciyaarahaad ku maqli doontaan markana xubintii murtida maanta iyo cabdilqaadir nuur xuseen maax
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii murtida maanta barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halkudheggeedu yahay muran dad waa isku murugaa murtidan waxaanu ka eegi doonaa macnaha guud ee murtida ayaan sheegi doonaa waxaan kaloo sheegi doonaa macnaha gaarka ah ee murtida aan doonayna inaan u cuskanno ee aan u soo qaadanayna ayadana waan carabaabi doonaa waxaa kaloo aan sheegi doonaa sheeko dhextaal oo ah labadaa macne waa macnaha guud iyo macnaha gaare sheekadaa oo markaa murtida inoo dhowaynaysa macnaheeda oo aan aad ugu sii fahmi doonno sida bal dadku uu muranka isugu murugo markaa sheekadaa ayaan iyadana soo qaadan doonaa marka markaa mahmaahyada ama murtidu waxa weeyaan nolosha qayb weyn bay ka yihiin waxay kaloo wanaajiyaan oy qurxiyaan waxa weeyaan hadalka iyo doodda iyo xujooyinka iyo talada iyo waanada iyo wax u sheegga ayay qurxiyaan oo ay bilaan oo ay si wanaagsan dhagaha u geliyaan qalbigana ugu daadejiyaan hadalka marka sidaa darteed ayaanan laga maarmayn mar walba in dooddaada iyo markaa waanadaada iyo taladaada uu qofku u adeegsado kolba moosada la joogo iyo ujeeddada laga hadlayo ee la doonayo in la gudbiyo maahmaaha iyo murti markaa ku habboon oo markaa qurxinaysa hadalkaa iyo murtida iyo taladaa iyo waanadaa iyo dooddaa ayaa markaa lasoo xushaayoo lasoo qaataa marka maahmaahdan ama murtidan odhanaysa muran dad waa isku murgaa waxaa loo jeedaa macnaheeda guud markaan eegno muranku iyo doodda dadka marka uu laba qof ama laba kooxood ay murmaanay dood adag ay dhex marto way isku murgaan way isku murgaan waxaa loo jeedaa murugta tii welwelkiya qalbiga ma aha ee waa tii dunta markay dun kale duntu kale furfurmi weyday ayaa la yidhaahdaa duntu way murugtay ama way isku qasato way ma kala furfurmayso marka murugtu waa taas weeyaan way isku milanta way isku qasantaayo way isku sugantaa oo markaa ay isku xidhxidhantahay oo isku guntantaa weeye saa weeye ujeeddada laga leeyahay muranku dadkuu isku murgaa marka muran waxaa la yidhaahdaa marka muran marka macnihiisa la sheegayo wuxuu leeyahay dhaqanka iyo af soomaaliga macnayow badan buu ku leeyay waxaa ka mid a muran baa la yidhaahdaa jactad baa la yidhaahdaa ilaaqtan waa la odhan karaa dood baa la odhan karaa jikaar baa la odhan karaa asraarna waa la odhan karaa intaasoo dhan waa muranka iyo waxaa weeyaan hadalka oo la kululeeyo oo laba qof dhex mara ama laba kooxood dhex mara ayaa markaa la yidhaahdaa waa muranoo intaasoo noocna deegaanada kala duwan ee soomaalida ayaa looga aqoon ogyahay marka sideedaba waxyaabaha muranka kiciya ee hadalka qabowga ku bilowda iyo talada iyo aaraa isdhaafsiga iyo wax isweydiista iyo waxaa weeyaan wax isu sheega waxa weeyaan waxyaabaha kiciya ee kululeeyo waxaa weeye labada qof ee markaa hadalka uu ka dhaxeeyo oo markaa midkood uu caytamo ama been uu sheego ama uu nabo kii kale ama uu u faano ama uu u goodiyo ama uu u dhaarto ama uu wax ay isku haysteen uu inkiro ama uu cambaarayn iyo ceebayn uu dusha kaga tuuro waxaasoo dhammi waxay markaa keenaan oy sugiyaan hadalka ayay sugiyaanoy adkeeyaanoy markaa iyo waxay noqotaa way wuu kululaadaayoo markaase waxay noqotaa wax markaa ee labadii qof midba midka kale uu hadalka waanu ka sugine
cabdulqaadir nuur xuseen maax iyo xubintii murtida maanta ayaa dhegaysateen iyana ayaana dabcan ugu dambaysay barnaamijkeena sahanka raadiyaha ee maantay barnaamijka waxaa soo saartay maayada maxuudiin iblaawe sowda cabdinuurna waa ay farsamaynysay anna dabcan waa idila socodsiinaya intaan